qaar ka mid ah wadaadaha la shaqeeya maamulka somalilan ayaa sheegay in ay jiraan dad alle iyo rasuulkiisa u gafay kuwaas oo qaarkood xabsiyada ku xiran waxay ku baaqeen inaan xabsiyada laga sii dayn dadkaas maadaama ciidihii hore ee ciidul adxa iyo ciidul fitri uu muusabixi ka sii daayey dad ay ku jiraan kuwo alle iyo rasuulkiisa caayay arrintaa waxqabadkiisu wuxuu noqday in qofka dembigaa weyne gaalnimada ah ku dhaca oo waxa weeyaan qaran ahaan aynu ugu talagalay in shahaadadana loo qabto lana tacsiro oo la xidho saynu wada ognahay dhammaan ayaa waxaa dhaca ciidul fitri iyo ciidul adxa marka la cafiiyo dadka sheelaja ku jirae la soo daynayo waxaa soo raaca madaxweyne dadka dembiyadaa waaweyn ee gaalnimada ah galay ayaa soo raaca baaqayagu markaa wuxuu yahay madaxweyne dembigaa weyn dadka galay qof ilaahaysii iyo nebigiisii wax ka sheegay inuu qof aad u dembi weyn gala yahay dadkaa cafiska in laga reebo ina cafiska ciidaa soo raacin aflagaadada loo geysto allaah rasuulkiisa malaa'igta iyo diinta ayaa joogto ka ah somalilan waxaana ugu wacan iyadoo qofkii falkaas ku kaca aan la marinayn xukunka shareecada islaamka wadaadadii ayaaba sheegayay in dadka noocaas ah la tacsiiro iyadoo aan ognahay in hawshoodu tacsiir ka weyn tahay oo ay ku dhaceen xad ka mid ah xuduudda allah